فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada hadduu la qadaro caawa barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah xiisada u dhexeysa xisbiyada maamulka somalilan oo meel sare maraysa toogashooyin ay isku ugaarsanayaan oo hargeysa iyo deegaano kale ka dhacday xildhibaano iyo wasiiro hore oo ka hadlay dhacdadan iyo qallaasaha taagan ayaan caawa dhuw waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalk oo sheegay inay xaalad adag ku jirto degmadaas iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado waxaan idiin soo gudbi doonnaa guddoomiyaha magaalada baardheere oo ka cabanaya xaalado adag oo ay ku jiraan daanyeero raxanraxan u socda oo faraba-an ku haya beeraleyda jowhar ee shabeellaha dhexe maxay yihiin dalagyada beeraha xilligan ku yaalla ee ay daanyeeradu beegsanayaan mid ka mid ah beeraleyda oo ka waramaya ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan haweenka magaalada kuunyabarow oo wilaayada shabeellaha hoose ku wareejiyey agab kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee furimaha hore jooga haweenka oo ka waramaya waxyaabaha ay wareejiyeen iyo hadafka ay ka lahaayeen iyo kelimaadkii laga jeediyey munaasabadii ay ku wareejinayeen ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan isbitaalka kuunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu soo kordhiyey qayb cusub oo qaban doonta adeegyo caafimaad oo ay bulshada baahiyo u qabeen warbixinaan idinkaga soo diyaarinay ayaan caawa barnaamijka insha allah idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas iyo waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka
بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
wahagaag dhegaystayaal caawa waa habeennimo ay talaada soo galayso taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan sideed iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka alaaba oo ah dhacdooyinka ama warkii iyo caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi ila wareedyo dhakhaatiir ayaa waxay sheegeen in ciidamada maamulka saynadii ugu dayay saacadii lasoo dhaafay waqooyiga khaza ku dileen wax ka badan labayo labaatan ruux oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruuran waxba galaabsan iyadoo ay idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuuddu sheegtay in ciidamadooda ay waqooyiga khaza ka khafaasheen saacadii lasoo dhaafay wax ka badan laba boqol oo ruux oo rayd ah kuwaasoo ay u badan yihiin dhakhaatiir dumar iyo carruur goob isku imaatinna ay ku sugnaayeen dad shacab ah ayaa waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duuqin aad u xoogan waxaana duqayntaasi ku shahiday afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan bariga xerada albureja iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana duqayntaasiina ku shahiday qaar badan oo ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqnaa xerada halkii ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan carruurta suudaaniyiinta ayaa waxay macluul daraaddeed ugu dhimanayaan gobolka khartuum wararkay naga soo gaaraya dalka suudaan ayaa waxay ku waramayaan in carruur fara badan oo suudaaniyiinna ay wajahayaan gaajo iyo xanuunno kala duwan taasi ay ugu wacan tahay dagaalkan waxba laysku reebanay muddada dheer ka walcaya guud ahaan waddankaasi iyadoona la xaqiijiyay in carruur fara badan oo suudaaniyiin ah ay gobolka khartuum ugu dhinteen gaajo daraaddeed kooxaha gurmadka reedka ee dalka suudaan ayaa waxay sheegeen in tiro carruur ay iminka wajahayaan nafaqoxumaad u daran waxayna sidoo kale ka dhawaajiyeen in keliya bishan oktoobar la diiwaangeliyey lix carruur oo gaajo daraaddeed u dhintay iyo soddon kaloo iminka la ildaran nafaqo xumo iyadoona sheegtay in inta badan carruurtani ku nool yihiin xaafadda daarusalaam gaajada iyo xanuunnada ay leel daran yihiin dadka shacabka ah ayaa dhinaca kale waxaa barbar socda xasuuqyada waxaana ugu dembeeya dhacdadii lagu dilay in ka badan boqol labaatan iyo afar qof oo shacab muslimiin ah kuwaasuy halgoob ku dileen murtasaqada imaaraadku taageerada ka helaya ee dacmu sariic loogu yeedho diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida ayaa waxay dad shacabba ku dileen deegaano ka tirsan gobolka maxarada ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo shacab oo ay ku jiraan carruur iyo dad waayeela ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar cusub oo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida ethoobiya ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka maxarada ee dalka ethoobiya weeraradan ayaana la soo warinayaa in maalmihii sabtida iyo xaddii ka kala dhaceen magaalooyinka shawa goojam iyo goondar ee gobolka maxarada siday xaqiijiyeen qaar ka mid a warbaahinada dalka ethoobiya muuqaala la soo dhigay baraha bulshada ayaana muujinaya xaafado la sheegay inay duqeyn diyaaradeed ku dhacday iyadoona la arkayay qosas laga dilay carruur oo barooranaya dhinaca kale jabhadda faanwa ayaa guulo waaweyn ka sheeganaya dagaallo baanuu saacadii la soo dhaafay ka soconaya gobolka maxarada iyadoona muuqaal ay kooxda ku soo bandhigtay baraha bulshadaay ku sheegtay inay wax ka badan kun askarow ka tirsan milatariga dowladda xabashida ethoobiya ku dileen boqolaal kan ay ku afduubteen dagaaladaas weli dowladda ethoobiya kamaysan hadlin khasaaraha la sheegayo inuu ciidankooda ka soo gaaray dagaaladani ka soconaya gobolka maxarada dad shacabba ayay ciidanka saynadii wadda ku xidheen daanta galbeed laga soo bilaabo fiidlimadii axadda ee laaso bixiyo horee maanta ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay howlgallo ballaaran oo xaragga ay ka fuliyeen deegaanada dhacdaanta galbeed taasi oo keentay in la xiro ugu yaraan labiiyo toban qof oo falastiiniyiin ah kuwaasu ay ka soo kala xireen deegaanada kala duwan ee ku yaala daanta galbeed war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay maamulka falastiiniyiinta ee daanta galbeed ayaa lagu sheegay in tan iyo xalay fiidkii ay ciidamada yuhuuddu xidheen ugu yaraan labiiyo toban qof oo falastiiniyiin ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu sheegay in tirada falastiiniyiinta ee yuhuuddu xirtay tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay kor u dhaaftay kow iyo toban kun iyo shan boqol oo maxbuus kuwaasoo ka soo jeeda deegaanada kala duwan ee daanta galbeed oo ay ku jirto magaalada alquduus dibadbaxyo ballaaran ayaa waxaa dhigay qaar ka mid ah ehelada maxaabiista yuhuudi ee ku jira gacanta muqaawamada ehelada laystayaasha ku jira gacanta kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa waxay cadaadis xoogan saarayaan xukuumadda netanyahu iyagoona magaalada talaabiib iyo afaafka hore ee guriga netanyahu ka dhigaya dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan in dagaalka khaza la joojiyo islamarkaana laga shaqeeyo sidii loo soo deen lahaa wiilashooda ku sugan marinka khaza dadkan ayaana waxay ku baaqayeen in xukuumaddooda ay wadahadal la gasho kooxda muqaawamada kuna laabo tamiiska wadahadalka qaar ka mid ah helada ay dadkooda ku xidhan yihiin xabsiyada kooxda muqaawamada ayaana waxay sheegeen in xukuumaddooda aysan awoodin inay awood milatari ku soo furtaan lahaystayaasha ayna qaar badan oo ka mid ah maxaabiista ay ku baxeen gacmaha ciidamadooda waxayna eedeen culus u soo jeediyeen dhiigyacab netanyahu iyo sidoo kale wasiirada ku safka ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaana horey u sheegay in maxaabiista ay kooxaha muqaawamadu gacanta ku hayaan ay ku soo furan doonaan cadaadis milatari oo ay saaraan kooxda muqaawamada falastiin qaar ka mid a warbaahinada carabta ayaa afka ugu hiilinaya maamulka saynada yahuudda qaar ka mid a warbaahinada carabta ayaa waxay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka soconaya marinka khaza iyagoona af iyo adinba ugu hiidhinaya maamulka dhigyacabka ee yahuudda kaasoo laynaya shacabkan waxba galabsan ee dumarka iyo carruurta u badan wargeyska macaariif ee laga leeyahay dhulka uu maamulka yuhuuddu kaarimiyo ayaa wuxuu daabacay warbixin ciwaan looga dhigay warbaahinta sacuudiga waxay nagala qayb qaadatay dabaaldegeeni kadib markii aan dilnay sinwaar taasoo uu qalinka u qaatay qoraa yuhuud ah warbixinta qoraagan ayaa waxaa lagu muujiyey sida ay qaar ka mid a warbaahinada carabtu la safan yihiin maamulka saynada yuhuudda isagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin sida uu maamulka yuhuudda u gumaadayo dadka shacabka dhanka kalena ay u dahsaarayaan jabka ciidamada saynada yuhuudda ku gaaro fagaaraha dagaalka ee marinka khaza qoraaga ayaana wuxuu magacaabay warbaahinada kale ah alxadath alcarabiya iyo m b c isagoona sheegay inay yihiin kuwa ugu cadcadee maamulka yuhuudu ka helayo hilka iyo garab istaagga warbaahineed wargeysida ugu waaweyn ee sacuudiga waxay u dabaaldegeen si la mid ah kuwa cibriga kadib dilkii sinwaar iyo haniya waxaa sidaas yidhi qoraaga yahuudiga ah waxaana uu sheegay qoraagani in t v-ga weyn ee m b c uu diyaariyey muuqaal soconaya qadar shan iyo toban daqiiqo kaasoo uu ku muujinaya farxaddiisa ku aadan dilka sinwaar wararka caalamka dhegaystayaal lacawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xiisada u dhexaysa xisbiyada maamulka somalilan ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulkaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay isku ugaarsanayeen deegaano ka tirsan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya iyadoona saacadihii ugu dambeeya lasoo wariyey in toogasho ka dhacday magaalada hargeysa lagu eedeeyey mid ka mid ah xisbiyada maalmahanba waday dhaqdhaqaaqa mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa wuxuu xukuumadda muuse biixi iyo xisbiga kulmiya ku eedeeyey rag hubaysan oo rasaas ooda uga qaaday dad ku sugnaa magaalada hargeysa xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo sidoo kale wasiiro hore uga tirsanaa maamulka somalilan haddana ah kuwo qayb ka ah xisbiga wadani maroodi jeex ayaa maanta waxa ay warbaahinta ka sheegeen in niman sitaa calanka kulmiya oo wata hub casriya ay xalay fowdo ka bilaabeen xaafado ka tirsan magaalada hargeysa degmada axmed dhagax gaar ahaan xaafadda siinaay xaafadda badhka iyo xaafadda oktoobar iyo meelo ka mid ah xaafadda calaamadaha ee degmada maxmuud haybe ayaa waxaa la sheegayaa in xalay aan laga seexan oo saddex saacadood oo kaamila ayay xabaddu dhacaysay raggan hubaysan oo muuqaalo laga duubay oo lagu baayiyey baraha bulshada ayaa waxaa la arkayaa iyagoo sita qaybo ka mid ah nuucyada hubka islamarkaana wata gawaari ay ku xardhan yihiin astaanta xisbiga kulmiye kaas oo xalay ilaa maanta waday ololihiisa doorashada mas-uuliyiinta wadani waxaa kale oo ay sheegeen in raggan oo ku hubaysan bastoolado a k fortyeven iyo b k m-ka ay ka tirsan yihiin ciidanka loo yaqaano sirdoonka leexsan islamarkaana ay garanayaan wejiyadooda kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay geysteen khasaare isugu jira dhimashada hal qof iyo sidoo kale burbur ka gawaari waxay arrintan kusoo aadeysaa iyadoo dhowr magaalo oo ka tirsan deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya ay ka dhaceen dhacdooyin kuwan la mid ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa magaalada kuunya barow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacday xaflad ballaaran taas oo ay haweenka ku dhaqan magaaladaasi ku wareejinayeen hadiyado agab kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore kula hardamaya shisheeyaha dalka ku suu duulay iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya xafladda oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaauddiin mas-uuliyiin nabadoono waxaana xafladda lagu shaacinayay agabkii ay haweenka ugu talagaleen mujaahidiinta waxaad maqli doontaan hadiyaadka ay haweenkaasi wareejiyeen iyo waxaay ugu talagaleen iyaga oo aan ka wareysanay balse waxaan ku horumareynaa codadkii laga jeediyey munaasabadda dhegaystayaal waxaan ku horumareynaa suldaanka beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir بسم الله الحمد لله والصلاaة والسلام على رsuل الله وبعد mahad oo dhan ilaah bay usugnaatay allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcat اlإislaam wاliimaan nimcat اljihaad nimcat الصixa iyo nimcat firaaqa iyo nimcooyinkan maanta aan u fadhino oo ilaahay nagu kulmiyey markiskan nusayba oo maanta gabdhaheenna muslimaadka ah ay ku wareejinayaan hadiyaad ay ugu talagaleen mujaahidiinta walaalahooda ah inay ku garab istaagaan mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan gabdhaha muslimaadka ah oo isxilqaamay oo hantidan faraha badan oo aad iyo aad aan ugu faraxnay hortiina soo dhoobay oo walaalahood mujaahidiinta ku garab istaagaya jihaadka uga qayb qaadanaya waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro bedel khayr qaban allah idin siiyo intaa kadib xaqiiqdii waa wax lagu farxo hadiyaadka aada wareejinaysaan culimmadaa hore ugu hadashay hadiyaadkaas oo aada ku garab istaagaysaan walaalihiina mujaahidiinta ah xaqiiqdii gabdhaha muslimaadka waxaad tihiin warshaddii ummaddaad tihiin ragga jihaatamaya idinkaa dhalay idinkaa tarbiyeeyey idinkaa garab taagan intaas culeesa iyadoo idin saaran yihiin ayaa haddana xoogaagii biilka ahaa intaad wax ka jarteen ayaad maanta waxaad ku garab taagan tihiin jihaadka maadaama asaa samaynaysaan waxa weeye aada iyo aad baan idin boogaadinaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro maanta gabdhaha muslimaadka kunyo barow waxay wareejinayaan buskud soddon iyo sideed loora caagaga dahaaran oo laba boqol iyo afartan iyo toddoba ah konton go lix iyo toban kartoon oo timir ah catar la isku carfiyo oo afar iyo labaatan xaba ah camaamado afar iyo labaatan ah buumo oo afar iyo labaatan ah funaanado afar iyo labaatan ah sideeddaas shay ayay ka kooban yihiin hadiyaadka maanta lagu taageerayo mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha idin siiyo bedel khayr qaba allah idin siiyo aada iyo aadna waad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa sadaqada aada bixiseen xilli loo baahan yahay ayaa bixiseen waayo waxaad ogtihiin nimankan kufaarta ah waxay ku tiirsan yihiin kiniisadahooda ay ku tiirsan yihiin hal hal doolar bay soo aruuriyaan waxay leeyihiin hal doolar bixi hal qof muslin ha lagu dilo hal doolar bixi hal qof muslim ha lagu gaalaysiiyo annagaa kaga awliyeysan inaan mujaahidiinta garab istaagno oo hantidaas aan ku bixinno teenna annaga gaaladaasaan lagu leynayaa culimmadu waa tan ay ka hadashay raashinka aada bixiseen waa raashin keed gelaya dabna aan u baahnayn sida timirta iyo buskudka dab uma baahna haddana waa raashin nafaqo ah sidoodaba oo dhowr beri lagu noolaan karo waa ogtihiin meel walba diyaaradiyaa taagan dabkii habeenkii dabkaa lasoo raacaa maalintii naqiiqaasaa lasoo raacaa markaa ninkii dhufeys ku jiro aada bay u anfacaysaa hadiyaadka aada dhiibteen cid alle ciddii loo geeyana way ku farxaysaa idinkana aad baad u dadaasheen markii koowaadna idinma aha mar walba aad bixin jirteen markii ugu dambaysana ma noqon doonto biidn illaahi ilbaari mar walba sidaanaad u bixin doontaan insha allah intuu jihaadka socdana waa un garab taagantihiin ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa garab istaaggaas aada wiilashiin mujaahidiinta aada garab taagan tihiin ilaahay miisaankiin xasanaadka ha idiin saaro sadaqada aad baxsateen cudurro soo socday allah idinkaga difaaco ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii xanuun oo idin hayn ilaahay idinka caafiyo owlaaddiin allah idiin barakeeyo maalkiin allah idiin barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimadeennana shahaado allah noogu khatimo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam intaas kadib suldaan maxamed mayo oo isagana ah afhayeenka nuqabada shabeellaha hoose ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadaas بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا الله جلسدا مباركة السقوكا يكيني الله سن وحبدا أن أمهد علينا أن لسوكو بكرين ما أنت وحواي فرحات بدن أن لسوكو بكرين ayaan macnaha maanta khuluubteena ku beerteen haddii aad tihiin gabdhaheenna gabdhaha maraakiista reer kunya barrow maanta maxay ahayd kow idin ma ahan labana idin ma ahan intaasoo jeer ayaa wax bixiseen hadday geela geel tahay hadday lacag kaash tahay hadday qoryo tahay haddii maanta maxay ahayd ee waxaan horteena ka muuqdo oo deeqdan tirada badan ilaahay baa wax badan ku mahadsan ee suldaanka igaga horreeyso u sheegay caagagan dahaaran wax badan badan badan ayay maanta ragga mujaahidiinta xaggoodii ay ka tahay waayo annagaa hadda wax badan ayaan asaga laftigiisa wada maqnayn oon duurka ribaad ugu jirnay waxaa dhacday caagan in aan la heli karin in aan micnaha samayno annaga inaan micnaha good micnaha maxayd cirbad inaan qaadano iskeena u talno oo heerkaan sidaan u quruxsanna aan la heli karin marka intaas waxaad dareemaysaa walaalka hadda loo geeyo oo mujaahidka farxad weyn ayay uga dhigan tahay biyihii wuu qawoojinaa waa daharan yahay wax walba oo micnaha maxay dhibaato ah ka imaan lahaydna ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku asturayaayo wuu u daharan yahay marka gabdhaheena wax badan ayaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala u mahad celinayna uma gabdhaheena juhdiga iyo dadaalka iyo maalin walba deeqahan tirada badan aan la soo koobi karin ay maanta horseedka ka yihiin waxaan leenahay waxaad bixiseen bedel khayr qabo allaha idin siiyo meelaadna ka malaynaynin allaha idinka siiyo gowlaadiina allaha idinku barakeeyo allaha idinku xifdiyo ilaahay ha nooga dhigo waxaan deeqdaan hadda aa bixiseen gaalada tay ku jabi lahayd islaamkana ku cusoobi lahaa oo waddankeena ay nooga tegi lahayd gaalo allah nooga dhigo marka waa naga farxiseen allah subxaanahu watacaala allah idinka farxiyo adduun iyo aakhiro wanaag badan ayaa noo gasheen wanaagiinana bedel khayr qaba allah idinku bedelo asalaamu calaykum waraxmatullah suldaan aadan tifow cilmi waa suldaanka xawaadle ee gobolada koonfureed isagana wuxuu ka hadlay goobtii ay haweenka ku wareejinayeen agabkii ay ugu talagaleen mujaahidiinta alxamdu lilaah ilaah ayaa ku mahadsan allihii nagu kulmiyey goobtan quruxda badan leh oo sida quruxda badannana loo diyaariyo xafladaas iyada ah allahaasaan ugu mahadinaynaa dholog ilaa iyo kun jeeraan ku mahadinaynaa intaas kadib waxaa kaloon u mahad celinayaa gabdhahan wanaagga badan sameeyey oo walaalahoodii wiilashoodii raggoodii ay maqan yihiin isla markaana ugu talagalay hadda sida meesha ka muuqata waa sideed shay sideed shay oo intaba shayba shayga kale ka daran yahay waay run ahaantii sow sheekha u sheegay waaye qalabkaas aada bixideen raashinkaas aada bixideen maanta hadduu furunta tago run ahaantii waa waxaan la dhayalsan karin runtii waa waxaan la dhayalsan karin waayo shaqada ay hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay kolley beddelkooda ha idin siiyo ilaahay muraadkeenana ha saqiro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa shayaadiinta wareegeysan ilaahay ha idinka qabto insha allahu tacaala walaalayaal sidaas hadda muuqata runtii intaas aada bixideen maanta gaalada waa culays weyn oo ku yimid ay u tahay maxaa yeelay wiilkiinina waa maqan yahay zawjkiininaa maqan walaalkiinaa maqan raashinaadna ka dabageyseen runtii waa wa wax gaal dhibaya waay annagana sideenaba wax allaale wixii gaal dhibaya inaan samaynaaba waajib nagu ah kheer allah idin siiyo sida aada hadda u wadaan horeyna waa u wadeenoo warkiina mar kastaba iclaamka laga maqli jiray gabdhihii maraakista kunya barow wax badan oo badan oo wanaagga ayaad qabateen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiina ha idin siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa xoolahaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala goobtaad ugu talagasheenna si wanaagsan oo qurux badan allah ku gaarsiiyo ilaahay kuwii gaalada ku jabi lahaydna allah ka dhigo insha allahu tacaala ha yaraysanina alaabtaas iyada ah waa alaab culus waay waa alaab culus hubad keenteen run ahaantii insha allahu tacaala bahashaas sii wada ilaahina idin barakeeyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu gabagabadii sheekh cabdiweli muudey wuxuu ka mid yahay culimada islaamka wuxuu bogaadiyey isxilqaanka ay haweenkani ku dhaqaaqeen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين نقدقي لو كل ميي داقدان لسوء روريو قبلها مسلمات كاه يكون لقن دقمضا برابي xarunta walaayada shabeellada hoose ay soo ururiyeen loo kulansan yahay wareejinteeda saa ogtiin camalkan jihaadka waa camal ijtimaaciya ummadoo dhan ku wada waajibay qof walbana kaalin bay ku leedahay maadaama hawshan jihaadka ay naga wada dhexayso jihaadkana saddex shay baa lagu bixiyaa naf iyo maal iyo carab intaba waa lagu baxshaa sida nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalo la dagaalama naftiina kula jihaada maalkiinana kula jihaada carabkiinana kula jihaada hablaha muslimaadka ah kaalinka ay jihaadka ku leeyihiin waa khidmatu lmujaahidiin waana hadda waxay u taagan yihiin ragga suquurta ku jira inay u khidmeeyaan oo biilkoodii iyo masruufkoodii ay wax ka jaraan oo ay ku bixiyaan fii sabiilillah haweenkii saxaabiyaadka ahna sidaabay ahaayeen oo marka jihaadkii nebi maxamed uu qaa'idka ah calayhi salaatu wasalaam ummadda qiyaadadeedana uu hayay uu noolaa ummaddii nooleed salafu haadihi lumma hablahoodii sidaan bay ahaayeen khayraadkana sadaqada iyo khidmada mujaahidiintaay ku bixin jireen xoolahooda biyaha iyo daangadana waxay ka dabawadi jireen mujaahidiinta raggii saxaabada ahaa badiilkeeda maanta walaayaadka islaamiga ah hablaha ku nool inay maanta ilaahay fadligii hantidaa hortayna taallo oo timir leh oo buskud leh oo waxa weye caagagii daharnaa leh oo wax kasta oo maanta suquurta looga baahan yahay leh dumarka maanta hantidooda ku bixinahaya waa kaalinkii jihaadka ay ku lahaayeen wey waxaa lagu baxsha jihaadkana sadaqada kale way ka fadli badan tahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamahali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi-atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa hal xaba haddaad bixiso boqol baa lagu laalaabaya len sabuulkii boqol baa kasoo dhex baxday saas darteeda baa shilinkii jihaadka aad ku bixisay boqol shilin baad ku helaysaa badiilkiis wallahu yudaacifu liman yashaa ilahay cidduu doonaba u laalaaba jihaadka waxa lagu bixiyo saanoo kale in loo muujiyo wax la baxsho waxa ugu fiican weeye maxaa yeelay muujintu waxay keentay walaayaadka islaamiga gabdhaha ku nool inay kaalinkooda qaataan ilaahay fadligii iyo manigii wey taana ilaahay baan uga mahadnaqaynaa uma gabdhaha muslimaadka ah oo xil isi saaray oo mas-uuliyaddaa qaatay oo cagagaa dahaaranoo wakhti badan qaadanaya tolistooda u fadhiistay ee soo saaray walaaluhu inay biyaha ku shubtaan xilliyada hadda diyaaraduhu ay jiraan raashinka keliya ee suquurta laga isticmaalo waa raashinka ama sabaayadda leh ama buskudka leh ee keedka noqon kara mujaahidiintu waxay isticmaalaan wey leanna gaaladu maanta dagaalkooda wuxuu ku soo haray diyaarad besoo ku soo haray mujaahidiinta ma soo hor istaagi karaan sida ilaahay noo sheegay laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judur gaalo dhammaan ma idinla dagaalami karaan hortiinna ma soo istaagi karaan derbi gadaashii inay wax ka soo tuuraan oo diyaarad ay wax soo qasbisa mooye kuma dhacdo inay mujaahidiinta soo hor istaagaan waa wax ilaahay noo sheegay jalla wacala saa darteeda maadaama ay diyaarado ku hareen walaalaha mujaahidiintana ilaahay ha xafidee suquur baa la qotay oo godad baa la qotay oo nebi maxamed baa maka laga saaray markuu baxay saaxiibkiisa abuubakar baa la socday god bay isla galeen saddex maalin baa nebi maxamed god ku jira calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkiisa abuubakar saa darteeda waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam cadowgana maanta diyaaradahoodii ilaahay baaba indho tiray haddii ilaahay dhulka hoostiisa mujaahidiintu ay qoteen raashin iyo debna aan la shidi karin ilaahay maalkiina ha barakeeyo dad iyo deeqna allah idiin siyaadiyo waa loo baahan yaha suquurtaa looga baahan yaha raashinkaas hadda aa keenteen ee qalalan ee keedka geli kara xilliyo aan wax la shidan karin ragga mujaahidiinta waa ku fakanhayaan camalka maadaama ijtimaaci uu yahay rag iyo dumar dadka iimaanka laga helana ilaahay nafya maal uu ka gatay abaalkana janno aynu wada sugayno ilaahay jalla wacalaa maadaama uu idinka dhigay gabdho mu'minaad ah kaalinkaa jihaadka ku leedihiin weeye ilaahay jalla wacalaa xoolihiinna ha idiin barakeeyo dad iyo deeqna allah idiin siyaadiyo waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa tabaaraka wa tacaala iyo inaan maalkayna ku bixinno fii sabiilillah rag iyo dumarba waxaa fii sabiilillahi lagu baxsho isagoo labalaabana ilaahay inuuna siinayo badiilkooda ilaahayna waxaan warsanaynaa inuuna sugo sabaadna uuna siiyo camalkan waajibka ee jihaadka ahna dhammaantannada rag iyo dumarba uu nagu sugo ayaan ilaahay warsanaynaa xoolihiinna allah idiin barakeeyo dad iyo deeqna allah idiin siyaadiyo badiil khayr badanna allah idin soo geliyo gaalana allaha jebiyo mujaahidiintana allaha sugo sibaadna allahna siiyo walaalaha ilaahay dartii u shahiidana ilahay shahaadadooda ha aqbalo walaalaha ilaahay dartii u dhaawacmana allaha caafimaadiyo gaalo yahuud iyo maraykan iyo turkiya iyo imaaraadka allaha dulleeyo gacmaha mujaahidiinta allaha ku ciqaabo waxay hub iyo xoolo haystaanna mujaahidiinta allaha makaniyo xasan gacan taagtay iyo laanlaan oo dhanna allaha dumiyo atmisna iyagoo dullaysan dalkanada allah nooga saaro allahna sugo sabaadna allahna siiyo faatimadana shahaado allah noogu qatimo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waahga kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiweli muudey waxaa dhegaystayaal waraysanay qaar ka mid ah haweenkii wareejiyey agabkaas wariyahana mubaarag cumar oo xafladda ka qayb galay ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah haweenkii wareejiyey agabka isagoona ka waraystay waxyaabaha ay mujaahidiinta ku wareejiyeen iyo hadafkii ay kala ahaayeen waa tahay marka hore kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya bismillaahi raxmaan raxiim magacay waxa la umurayaan baa la idhaahdaa waxaad ka mid tahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka kunyiburo ee gobolka shabeellada hoose maanta halkee ku sugannahay waxaan ku suganaa masay baan ku suganaa kunyabarow magaalada kunyabarow waa gartay markaskan maxaa ka jira marka waxaa ka jira xafladaan ku wareejinayno hadiyado mujaahidiintaan u wareejinayno gaaladana kaga cabsinayno insha allahu tacaala waa tahay hadiyaddu maxay tahay waxay tahay caagado dhahaaran baan u talnay mujaahidiinta oon maxaydana sida ay maxaydana biyaha ugu waraabaan oy gaaladana iskaga difaacaan buskud baa ka mida waxaa ka mida funaanadaa ka mida waxaa ka mida maad aragta cumaamadaa ka mida cadaraanbaa ka mida xarkii lagu xidhayay gaaladaa ka mida xitaa oon ku darnay iyo timirti baa ka mida
maxay tahay sababta aad u bixinaysaan alaabtan waxaan u bixinaynaa inaan gaalada maad aragtan la iska difaaco mujaahidiinta insha allahu tacaala inay ku adkaadaan oy gaalada si xun oo dilaan baan rabnaa oy ula dagaalaan gaalada fariin aad u jeedinaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya kuwaas qurbaha jooga ama kuwa jooga wilaayadka islaamiga waxaan kuwa wilaayaadka islaamiga waxaan ku boorin lahaa inay jihaadka kasoo qayb galaan oo ay sadaqaad kala baxaan insha allahu tacaala inay walaalahoo mujaahidiinta garab istaagaan oy gaalada sidii layskaga celiyo layskaga difaaco hay garab u noqdaan gaashaan oo ay sadaqadana la baxaan insha allahu tacala ayaan ku boorinaya kuwa maxay dibadda joogana waxaan ku odhan lahaa walaalo ka faa'iidaysan sadaqaadka la soo baxa mujaahidiinta kaalmeeya insha allahu tacaala nasr iyo guul baa jirta mar dhow insha allahu tacala waa la furan doonaa xamar muqdisho oo dhan iyo ma caasimad caasimadan tegi doonaa insha waan dhaafi doonaa xitaa waqooyi baan usu jeednaa insha allahu tacaala waa tahay qofka xigaan soo dhawey marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay بسم الله مقعي واسيني بولا tahay gabdhaha muslimaadka dhigta maraakiista deegaanka yibrow maanta halkee joognaa markis kan baan joognaa oo ay ka dhacaysa xaflad ee, muxuu ahayte oo walaalaha mujaahidiinta lagu taageerayo een, caagado iyo buskud iyo timir iyo muxuu ahayte ashyaadii ay u baahnaayeen oo dhan ay ay isugu keeneen gabdhaha muslimaadka ee kunyabaro waa gartay een, maxay tahay sababta aad u bixinaysaan alaabtan faraha badan Een, sababta aan u bixinayna waxaa weeyaan een, gaalada in lagu laayo oo gaalada ilaahi subxaana watacaala uu ku duleeyo baanu u bixinaynaa ragga muslimaadka ee muslimiinta ah ee dagaalamaya mujaahidiinta ahna ay ku xoogeystaan oy gaalada maxay ahaatay ku dilaan oo ay ku een, dhufaysyadooda iyo godadkooda ay ku cunaan insha allahuna waan soo badinaynaa kidis baana lagaga dhigay waaban sii badin lahaynba intan ka badan baan rabnaa inaan bixino oon diyaar u nahay gabdhaha muslimaadka ah ee sadaqaadka bixiya iyagu waabay bixiyaan waxaan leeyahay walaalayaal sii laban laaba kuwa aan sadaqaadka bixinin waxaan leeyahay walaala kasoo qaybgala sadaqaadka kasoo qaybgala walaalihiin maxay tahay caawiya mujaahidiinta hala caawiyaan leeyahay kuwa maxay tahay murtadiinta ah oo iska fadhiya oo magaca soomaaliyeed watana waxaan leeyahay een, halkaas iska fadhi waan kuu imaanaynaa waxaanad noqon doontaa kuwa weelka noo dhaqa dharkana noo meeraad noqon doontaa insha allah
Een, maadaama aad tahay gabdhihii muslimaadka een, maanta wareejinaya hadiidahan een, maxaad shucuurkaad ku muujinaysaa waxaan ku muujinaya tix yaroo buraan buraan ku muujinaya bismillaah gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay Al- gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay rag baa soo guuray rag baa guryahood ka yimid rag baa soo guuray rag baa guryahood ka yimid waxay u soo guureen inay gaala gowracaan waxay u soo guureen inay gaala gowracaan allow garabkooga noqo geesiyaashayada allow garabkooga noqo geesiyaashayada gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay gaaladu waay guri guryahoogii bay ku noqon gaaladu waay guri guryahoogii bay ku noqon halkay naga gaalayaan gaala raacyadii halkay naga gaalayaan gaala raacyadii rabbow garabkooga noqo geesiyaashayada rabbow garabkooga noqo geesiyaashayada gadaan ka bilaabay garabkiinan taaganahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada saddex iyo toddobaatanaad doctor qorax ayaa inoo soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waa maxay xanuunka loo yaqaano cirid dhiigga maxaa keena cudurkan waa maxay calaamadihiisa maxay dhakhaatiirtu go'aan uga gaaraan maxaase talooyin ah oo aad ka siinaysaa dhegaystayaasha alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم Gingivitis is an inflammatory process limited to the mucosal epithelial tissue surrounding the cervical portion of the teeth and alveolar process. Collector gingivitis waa cirid dhig ama waa ciridka oo caabuqa ama bukooda wuxuuna u kala baxaa ulcerative necrotizing hemorrhagic iyo purulent Eh, waxya- macnaha waxaa laga wadaa nooc wuxuu noqonayaa qaar eh, boog ah iyo mid eh, dhimasho ku dhawaada maqaarkiisa iyo mid mar walba iska dhiig baxayo iyo mid malax ay ku jirto intaba u kala baxaan waxyaalaha sababa waxaa la sheegaa daawooyin la isticmaalay dartood inay waxaan adalka ugu dhacaan eh, hormoonadoo kaleeto eh, nuxurka qofka ama nutritional status ama xaaladda qofka nafaqa darro u keentaa cudur faafa u keenaa cudur kaloo yaqaana black uu keenaa oo asna cudur khatar ah calaamadaha lagu garanayo marka waxaa kamid ah gun bleeding ciridka oo dhiiga bleeding one eating cunitaanka marka cuntooyinka sida cuntooyinka adag ama miraha ah sida apolka ama tufaax oo kale cunto waxyaalaha adag markii la cunayo oo kale sida isbaandhayska oo kale qofka dhiig buu isku arkaa ilkaha calaamadihiis markii lasii gudagalo marka waxyaalaha ugu daran waxaa kamid ah markuu yahay acute necrotizing ulcerative gingivitis dhiiggiisa waa spontaneous bleeding iskiibu iskaga bilowdaa dhiigga ama a minimal local trauma ama wax yarba haddii gaana horu dhiiga ka bilaabanaya waxaa kaloo lagu arkaa bad breath afka oo soo shiro afka ciridkoo xanuuna qandhaa mar lagu arkaa halitosis baa lagu arkaa marka qaarkan waxaa loo yaqaano eh, qofka oo afkiis aada u uro barar ciridka ah dhaqansho oo kale iminka la taabto iyo ciridka gogodod yeesha markuu koroniga yahana dhiiggaa ku yar laakiin kalar ahaan wuu isku bedelaa waxyaalaha go-aanka loo gaaro waxaa kamid ah clinical symptoms calaamadaha aan soo sheegay iyo dhakhtarkoo arko ka hortagiisa waxyaalaha lagu daaway waxaa kamid ah in la joogteeyo nadaafadda afka iyo daawo loo yaqaano pharmacotherapy oo ah daawadan caadiga oo isbitaalada taalo waa lagu daaweeyaa xanuun baabiyo kale waa la siiyaa qofka hadduu aad u xanuunayo uu cadaysan layahay dental flossing oo kale waa la sameeyaa marka ama waxaa dhibka keenayo waxyaala waxaa jira oo loo yaqaano sida dhagaxya inay ku sameysma ciridka galaan oo kale dhagaxaas in laga fujiyo kale nin dentista loo tago intaba way keentaa marka dhibaatadaas marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda rabo dadka in lagala taliya waxaa kamid ah qofka markuu seexanaya waxaa rabaa inuu cadaysto afkiisa oo nadiif ilkiisa oo nadiif qofku inuu seexdo iyo habeenka u fiican waxyaalaha lagu hortagi waxaa kamid ah regular oral hygiene yani afka inuu mar walba noqdo af nadaaf sida diinta shareecada islaamka ay qabto ah ina dee nabiga alai salam wuxuu leeyahay haddaan ummadada dhib uga baqayno rumayga ama cadayga waa ku waajib waa amri lahaa mar walba salaad kasta laakiin waxaa dareemsa marka ahmiyadda ay leedahay salaad kasta markii rabo in la galo in la cadaysto marka laga soo kaco hurdooyinka in la cadaysto adiga nin walba oo caday badan uu ka nadaaf badan yahay dadka kale waxaa fiican oo kale in la isticmaalo marka cadayo waxaa jir loo yaqaano interdental brushes macnaha oo awood u leh in dhexgalaan ilkaha dhexdooda ay dhaqaan labada ilig dhexdooda ay lagu cadayo in la isticmaalayo oo kaleeto regular dental check up macnaha ilkahaaga iyo ciridkaaga inaad dhakhtarka lix bilood kasta soo booqato ka warqabto ciridkaaga waxaa kaloo muhiima meeshan in mar walba cuntada xoog kale oo wadanka ka baxda oo nafaqaysan iyo miraha ka buuxan fitamiin c-ga in la cuno waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan weli waxaan ku guda jirnaa qaybihiisa dhexe daanyeero ayaa waxa ay fara ba-an ku hayaan beeraha ku yaala degmada jowhar iyo sidoo kale deegaanada hoostaga magaaladaas daanyeerada oo raxan raxan u socda ayaa waxa ay cagta mariyeen dhul beeridyo badan oo ku yaala degmada jowhar iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada magaaladaas mid ka mid ah beeraleyda uu dhibaatada u geystay daanyeerka ayaa ka waramaya weerarka ay la kulmeen beeraleyda
waxaan ku suganahay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada aan kusugan xuseen cabdi yusuf waa magaciiba magaalada jowhar aan kusuganahay waxaan ka cabanayaa daanyeer ayaan ka cabanayaa daanyeer daanyeerka beeraha inaga laayo waayaa marka beeraha dalaqyada ku yaalo beeraha oo ku yaalaan sisin iyo qari iyaa ku yaalaan dalaqyadaas beeraha waa eber ka siiyey marka beeraha eber ka siiyey inkastoo waxa waaye oo bahalkaas oo saa'id soo noqday oo raxan raxan u socdo beeraha afarteeda geyso kuba deriskayga afarteeda geyso beeraha ku yaalaan eber ka siiyey marka dhibkaasaa jiro waxaa waxaa faahfaahinkaa sii karaa daayeerka beeraha wuxuu ku dhacay beeraha dalaqa ku yaalo waa eber aniga beerteyda eber ka siiyey khasaara ii geysayey beeraha kaleentar oo oo darisyaheena khasaaro u geysayey marka beeraha dhan waxa waaye gacantaa laga taagto masalan aniga sisin ayaa ii baxday sentana iga baxdina beerta waa iga laayay saas waaye dadka dariskaygana beerta way gacantay ka taagteen beeraha daanyeer ayaa ka fasaxay aa ka diray daanyeera beeraha ka diray beertooda daanyeer aa laayay iyagoo madax gacmaha saaraha ay ka carareen xaafadooday ka aadeen dhacdadan sanadkaana u daran sanadkii hore sanadkii hore oo fasalihii hore beeraha la sabcayay makiinaha ay awuraayeen oo biyobaxada fatxeedka ogi shabeel oo inkastoo saameyn lagu yeeshtay dhaaro goorna khasaarana wuu noo geystay fatxeedka beeraha oo hadii oo la qumsarnaade oo beerihii oo fatxeedka soo galay oo laga gooyeen oo lasii tabcayay laakiin fasalkan kale waxa waa daanyeer iyo fatxeed ayaa isku dartoo mafaan marka khasaaradaasaa jiro khasaaradaasaa jiro ilaah kuma darnaade bahasha waxa waaye daanyeerka intaasoo kun waa dhan tahay bahasha indhaha raxan raxan inuu socotaa bahasha dhulka dhan hataa ma arkaysidba dhulkii dhan ma daanyeer leewaa dhulka dhan ma arkaysa taa saano camal horta saano camal midaad saa'ida usoo basa usoo basataa erika horena waxa waaye lix lix todoba todoba isocodin hadda laakiin raxan raxan ay usocotaa bahasha xooggeeda soo saarataw wuxuu ka yimid deegaanka mahad iyo intii u dhacda jaalaksi ee gobolka hiiraan dhulkaasay kusoo daadsatay webiga jiinkiisa ay ku yideen amale ayay ku dhexay caskihiin aniga wax dhibaata ii geystay hal juwaal ayaa meertay ka dahan halaha kale intana beertu iga laayay hal juwaal hal juwaalna makiin lacagtiisa waa lagu leeyahay wax badiyo kar hal juwaal ay igu reebeen halka juwaal ayaa allaaga cunshoowa marka dhibkaas hata iyada ii geysta beerteeda eber waaye aasaabis hal juwaal bisa ii reebay hadda allaga cunshoowa haddaan wax tallaabo hadda la qaaday haddaan ma jiraan laasiin dhibkaas hadda jiro inkastoo waa lagu dadaal waa lagu dadaal laasiin waxa waaye waa dhibkaas hadda jiro saas waa reereeydaan kale hadda mahabo waa gobolka qaarkood way gacmay ka taagtay mao gacantay ka taagtay waa ka tageen mao marka waa saas waaye bahalaba ka laayay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag maamulka magaalada baardheer ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay xaalad adag ku jirto magaaladaas iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka gado waxa uu maamulku tilmaamay in fatahaadihii sanadkii tagay ku dhuftay qaybo kamid ah gobolada dalka ay saameyn adag ku reebtay degmooyinka gobolka gado taasoo burburisay buundooyin iyo wadooyin sidoo kalena la tagtay beerihii ku yiilay gobolka magaalada baardheer ayuu maamulku sheegay inay tahay midda ugu adag oo ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha waa kan isagoo dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ku eedeeyey waxqabad la-aan iyo inaysan ilaa iyo hadda degmada soo booqan gobolka gade waxaa khasaaro fara badan ay gaarsiisay fatahaadii sidii beerihii oo kale dalagii saarnaa wadooyinkii ugu dambeynna buundooyinkii gobolka ku yaalay dhammaan way wada go-een dadkii deegaanka deganaayo gobolkeeda ku noolaa runtiga khasaaro weyn bay soo gaarsiiyeen waxaa ugu weyn waxaa weeyaan burburka ku yimid buundooyinka oo dib ahaanba meesha ka baxay sida bundada buurbuubo tan baar dheere tan luuq ay naafeeyeen intaba khasaaraha intaa leeg bay keeneen khasaaraha soo gaaray dadkaas iyo deegaankaas sheegma keliyaysan noqonayna tilaabadeedii in dowladda federaalka iyosan jubbaland labadaba in dadkaa buundooyinka udhisaan oo si lasoo gaaro wallahi nin wax lasoo koobi karaya ma ahayn khasaare aada u xoogan bay jeysatay fasaad aada u xooganna way ahayd fasaadaas waayo wax dhaqanba ma jiraan dee wadooyinkii beerihii buundooyinkii ganacsigii dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dhan waa la tagtay naf iyo maalba waa la tagtay naf iyo maalba meel walba waa dareemi karaysaa dad soomaaliyeed oo magaalada baaqeyre oo hadda niman juuwanka ala hadlayo daanta galbeed iyo daanta waa beri ka kala jiro oo dee buundo isku kala guushaan aysan jirin oo dee baxadka webiga ahaa kuwana xag ka jiraan kuwana xaggaa ka jiraan doomidii yarkaa gacankareedkaa loo sameeyey oo sida xoolaha yarkoo ganacsiga oo lagadi karayo iyo waxyaalaha lagu gudbinaayey oo ganacsatada deegaankaasi ay abaabuleen dee wax markaba ganacsatada ay abaabuleen bay ahayd oo waa burburtay haddana dib ahaween bay ku sameeyeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal kusii siqaynaa magaalada kuunya barow ee shabeellaha hoose waxaa ka dhisan isbitaal weyn kaas oo maalinba maalinta ka dambeysa lagu sii kordhinayo qaybo cusub iyo sidoo kale adeegyo caafimaad kuwaasi oo bulshada waxyaabo badan u taray waxaa isbitaalkaasi dhowaan lagu soo kordhiyey qayb cusub taasi oo iyadana zuuli doonta baahiyo caafimaad oo ay qabeen amaba sidoo kale lasoo gudboonaan karta dadka ku dhaqan kuunya barow iyo sidoo kale deegaanada u dhow ee ka faa-iideysta adeegyada caafimaad ee uu bixiyo isbitaalka waryaheena cabdifataax faarax diiriya ayaa warbixintan inooga diyaariyey
isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo ah isbitaal duruufo kala duwan ku soo shaqeeyey ayaana kunyo iyo deegaanada hoos yimaada u qabtay adeegyo kala duwan oo caafimaadka ah oo ay dadka deegaanka si weyn u soo dhoweeyeen haddaba isbitaalka haddeer waxaa ku soo biray xarun cusub oo qaban doonta adeegyo ay dadka deegaanka aad ugu baahi qabeen oo ah adeeg la xidhiidha wax ka qabashada xanuunada indhaha iyadoo la daaweynayo doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee kuunyo si guudna qaabilsan cudurrada carruurta ah iyo daaweyntooda ayaa iiga warbixiyey waxa ay bulshada u soo kordhiyeen isagoona ii sheegay inay soo kordhiyeen xarun qaabisha xanuunada indhaha oo la heli karo wakhti kasta jazaaka allahu khayran isbitaalka deegaanka kuunyo barow wuxuu soo kordhiyey qayb indhaha ah xarun oo indhaha lagu dabiibo xaruntaas indhaha waxay qaban doontaa daweynta indhaha si guud cudurada ku dhaca hadday ahaan lahayd xasaasiyadda hadday ahaan lahayd biyaha indhaha ku furmo jugta waxyaalaha bannaanka indhaha ka imaada qashinka gala sidoo kale qayb cabir oo kiyaalayaasha kala duwan noocyada garaadada blaska iyo minuska hadba qofka intuu rabo noocuu rabo oo kiyaalayaasha waa kala noocyo badan yihiin nooc qofba uu rabo isla freemyo badan ayaa la keenay oo keeleel badan ayaa yaala dawooyinka indhaha lagu kobciya fitaminaadka cabirka kombyuutarada kala duwan dadka indhaha laga haya dadka xasaasiyadda qaba intuba si guud markaa xarun oo dabiib gaar ah ama si gaar ah u daaweynaysa indhaha iyo wax ku tacalluqa ayaa meesha laga furay marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa xaruntaas cusub ayaa isbitaalka laga furay inay ku soo dhowaadaan insha allah waa tahay sidaad sheegtaba in xaruntaasi aadna dadka u sheegtay inay soo dhowaadaan haye qofka u baahan maalin walba ma heli karaa marka xaruntan indhaha ee lagu soo ziyaaday isbitalka waxay shaqaynaysaa maalin kasta laga bilaabo laba saac ilaa iyo koo iyo toban saacadood dadka marka u baahan daweynta indhaha xilli kasta ayay heli karaan kuma xirna waqti gaar ah laba iyo tobanka saacadood maalinkii way joogaan xaruntu way shaqaynaysaa haye qalabka aad adeegsadaan hayaa qalabka ee indhaha hadda la keenay ee cusub waxaa ka mid ah kombyuutarka indhaha la saara dadka indhaha laga haaya dadka aragoodu uu yaryahay dadka indhaha biyaha kaga jira dadka xasaasiyadda qaba dadka indhaha mataqaanaa vitamin yarida hayso dadka xanuunada indhaha caadka qaba dadka indhaha ay biyaha kaga furan yihiin intuba ayuu daaweeyaa qalabka marka qayb cabir ah qayb kombyuutar ah iyo qayb baaris ah ayuu isugu jiraa intaa kadib waxaa ii suura gashay inaan aado xarunta la soo kordhiyey si aan wax uga ogaado waxaana codsaday in aniga la itijaabiyo markaad isbitaal ka timaado oo aad aragga ka cabanayso waxaad maraysaa qaybtan oo aan hadda marayo oo ah qaybta ku qaabilayso ka hor intaadan dhakhtarka u tegin
qaybta cabirka
indhaha waa gartay qaybta cabirka indhaha ayaa joogtaa sideed ku cabirtaan indhaha noo sharax waxaan ka subaynaa marka horreysa waa cabirkii markaan cabirina waxaa u dirnaa dhakhtarkii dhakhtarka markaa u dirna kabacdi waxaa daawooyinkii macalwax dhan kabacdi haddana waxaa waaye ookaalihii farsamadii idiin soo gudbaa ma garat macal farsamadii macalwax dhan ookaalihii caruurtii macal dadka weynaay ookaalihii garaadihii soolaradii macal kuwi laisku daray bifakaalkii iyo macal iyo borgresifadii micna waa haynaa macal iyo kombyuutaradii macal farsamadii waa haynaa waxay wixii oo macluumaadii dhan oo indhaha qaabilsan qabana marka aragga way kala yihiin marka waa cabrinaa aragga dhow macal aragtida fog iyo akhrisadii macal waxa dhan qofkii aragtida oo fog ka caawinaa aragtida dhow dadka ka caawinaa macal waxaas dhan waa cabirnaa adiga ma is cabirta aniga markaaka aragtidii boqolkii boqol nadiif waa waa tihiin dhegaystayaal si tajribe ahaana ayaa anil ugu sameynayaa qaybta cabirka indhaha oo aan joogo ee kunyo barow isbitaalkeedii haye haye waa fadhiyaa hal il qabo hal il hal ilmaa qabanaa midday qabanaa isha bidaxda bidaxdaa qabanaa ee diyaar waa hadda dhegaystayaal isha bidixaa qabta dhankan ujeedaa hoos dhankan dhanka bidix midig hoos midig hoos midig hoos hoos bidix midig bidix
haye seebaa markii ay u imaaday haye ma sheeg insha allah aragtida fug boqolkiiba boqol waa haye aragtiday hadda fuul waa haye maxaa maxaa xiga marka weli balaatika ahaantaa socota haye computerkii kaga arkay haye maxaa lagu sameeyaa isna maxaa lagu sameeyaa arki waxaa dadka lagu saaraa micnaha dadkaa lagu saaraa haa haye sidee waa marka dadka waxaa lagu saaraa micnaha dadka oo aragtida micnaha ay ka qaldan tahay iyo Haye, waxyaaba sidee waa marka ma iga qaldan tahay aragtida boqolkiiba boqol waa saa la socoteen dhegaystayaal aragayga aad u fiicnaa Een, haddana weli waxaa socda een, qaybta baraatikadii hadda wuxuu itusaya waxaa itusoo zaadan qaybta musiiga farsamada oo keelaa lagu soo bixiyay haye ku soco
sidee lagu soo biyaa waxaa lagu soo biyaa
hadda een, waa soo dhammaysanay maho waa soo dhammaysanay haddaa waxaa jirtay inaad dhahday cabirka kan waa ii jaatirkii dadka lagu cabiraya waa ii jaartigii maya waa kana marka hore ugu cabirinayo waa ii jaartigii kabacdi haddana waa computerkii kabacdi waa farsamo computerkii weli ima marin computerkii weli waa adiga waa ka dhan tahay macnaha ma garata yacni qofkii oo arag laciftaa computerka aa la saaraa marka waa kaa marka dhegeystayaasha xaale dhegeystayaalka waa kusoo dhawaada isbitaalka guud ee kuyuburow waa qaybta indhaha waa xarun cusub hadda lagu furay waxaa waaye oo baa- oo baahi weyn loo qabay kusoo dhawaada
sidoo kale isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir kale kuwa oo daaweeyey cudurrada guud gaar ahaan kuwa haweenka waxaana u tegay ditoresa sulayqaw iyana qaabilsan cudurrada haweenka iyo dhalmada waxaana wax ka weydiiyey kiisaska la xidhiira dilanka carruurta oo soo badanaya waxa keena iyadoo aan sidoo kale weydiiyey sida looga hortegi karo dr suleeqa oo ah digtooreysada qaabilsan cudurrada haweenka iyo dhalmada ee isbitaalka magaalada kunyo waa tahay Ee, marka ee, arrimaha haweenka iyo maxaa ku doorta dabcan waxaa ku doortay maadaama ani haween ahay bulshada dadka ugu dhibaatada badan ama dhibaatooyinka ama caafimaad darada ay ku dhacdeen ay- ay yihiin dumarka taasaa u doorta cudurrada sababa ee, inay caruurta dilmaan maxaa maxaa ka mid ah wallaahi dilanka guud ahaan waxyaabo badanaa keeni karo wuxuuna ka mid yahay kiisaska ugu badan oo markaa shaqadan aan joogno aan qaabilno tusaale waxaa laga yaabaa in beeshintiga ama bukaanjiif ahaan labaatan iyo afartii saac ugu yaraan shan dilan inaan qaabilno oo laga saaro bukaan socodka marka waxyaabaha sababa dilanka waxaa kamid ah waxyaabo badan oo isku tagayo tusaale ahaan waxaa laga- eh, waxaa kamid ah genetic factors ama waxyaabo genetiga ama chromosomeska ama waxyaabaha hidasidaha ay keenaan waxaa kaloo kamid ah environmental factors waxyaabo deegaanka ka imaaday tusaale hooyada inay tarooma ku dhacdo iyo fighting inay gasho dagaal iyo waxyaabo lamid ah tusaale waxaa kaloo keeni kara anatomical factors waxyaabo anatomiga ama qaabsamayska jirka la xiriiro waxaa laga yaabaa macquul in hooyo uterine fibroid ama buro dhanka makaanka ee ee uga taalo laakiin aqlabka waxa ugu badan oo keena marka environmentiga ama deegaankan aad joogno waxaa ka mid ah infectionska ama infectionada tusaale waxaa jira infectiona laho torch infectionis oo ay ugu horeeyaan toxoplasmosiska marka guud ahaan intaasaa keeni kara Ee, marka sidee looga hortegi karaa wallaahi hadda markaa joogno isbitaalka magaaladeena waxaa jira obs angine waayo wax ugu badan oo aan ka shaqeyno laakiin obs angine marka la fiiriyo obstetriga ama cilmiga la tacaalo hooyada uurka leh iyo dhalaanka waxaa soo hoosgala laba fildhi waaweyn ama laba qayb oo ay ka mid yihiin anc ama antenatal care ama iyo qodobka labaad oo ah postnatal care Ee, antenatal care-ka dadka u sharaxay taa antenatal care waxaa laga wadaa daryeelka hooyada loo sameeyo intay uurka leedahay ilaa dhalmada daryeelkaas hooyada wuxuu ka caawinaa ama ujeedadiisa waxay tahay in hooyada regular jack ups ama baaritaano joogto ah loo sameeyo taasoo dhakhtarka ama umulisada u ogolaanaysa in ay ka hortagto ama ay daaweeyaan khataraha caafimaad ee la xiriira uurka oo ku dhici kara hooyada iyo dhallaanka Ee, marka hooyada uur kale maxaa laga doonayaa oo laga rabaa waxaa laga rabaa hooyada uurka leh in anc visitis ama antenatal careka xaluunta antenatal careka oo qaabilsan daryeelka hooyada uurka leh inay visityo ama booqashooyin joogto ah ay imaado laakiin cala al aqal waxaa la- waxaa lagu sheegaa ilaa afar visit ama afar booqasho in ugu yaraan hooyadii aanan booqasho sameynin ay isbitaalka timaado tusaale booqashada ugu horeysa hooyada waxay sameyn kartaa on confirmation of pregnancy marka uurka la ogaado inay booqasho sameyso saddexda booqasho kalena waxay sameyn kartaa intay uurkaas ilaa iyo soddon iyo sideed wiig ama afartan wiig ama sagaalka bil ee ka dhammaysanayso ay saddex jooroo kale isbitaalka imaan kartaa anc visitkaas ama booqashadaas hooyada ee imaanaysa isbitaalka iyo daryeelka loo sameynayo hooyada waxay ku ogaan kartaa waxyaabaha abnormalityga ama khayro caadiga ee uurkeeda ku dhici lahaa iyo inay ka hortagto warning signs ama calaamadaha khatarta ah tusaale waxaa laga yaabaa hooyooyin inay xaafado la joogaan leakage of fluids in farji ka yimaado biyo ama daad ee hooyada qaabisho ayna xaafada iskala joogto waxaa kaloo dhici kara calaamadaha khatarta ah hooyada inay ku baraarugto isbitaalada imaado a ku dhiirigelinayna waxaa ka mid a anemiga ama dhiig la-aanta tusaale hooyaha waxay dareemeen visual disturbancy aragtida inay labalabo ka noqotay ama dadka shucaac shucaac ee u aragto qandho joogto ah ku jirta ama abdominal bain inay dareento hooyada vaginal bleeding dhiigbax inay aragto decrease or loss of fetal movement cuniga dhaqaaqiisii ama inuu yaraado ama in la waayo marka dhammaan warning signiskaas ama calaamadahaas khatarta ama waxyaabo badan oo abnormality tusaale waxaa jira hadda baryahan dambe ilmo down syndrome lagu dhalo taana maxaa uga jeedaa down syndrome waxaa laga wadaa dadka ilmo qaar oo waxaa jira yani abnormality khayru caadiya oo khalqigooda ku sameysmay inay ku dhashaan marka inta a n c visitskaas ama keerkaas loo sameynayo waxaa la awoodaa in earliest sida ugu dhaqsiyaha badan in la daaweeyo lanaga ogaado xaaladaas marka ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa hooyooyinka uurka leh hooyooyinka waxaa usoo jeedinaynaa in isbitaalada ay la xiriiraan weliba kuwa uurka leh in booqashooyin ee ensiyo kiliinigyada ama isbitaalada ay tagaan ay iska warhayaan calal aqal bareeshirkeeda h b geeda ay ogaato cunigeeda barsentationkiisa inuu dabaken yahay inuu toosan yahay ibideeda xaalkeeda yacni bosishonka ay yeesho inay ogaato waxaa kaloo mar walba dadka ku waaninaynaa in hal doolar ay ku bixin lahaayeen ka hortag ay uga wanaagsan tahay boqolaal doolar ay daaweyn ku bixin lahaayeen dhakhaatiirta ayaa mar walba ku talisa in si joogta ay qofka ula xidhiiro dhakhtarkiisa oo u isbaaro marka indhuhu joogtana ay kasii daran tahay waxaana fiican in mar walba uu qofka joogteeyo kana warqabo badqabka caafimaadkiisa haddii ay dhib la soo darsaan iyo haddii kaleba uu mar walba ku xidhnaado goobaha caafimaadka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي